nabadii dhegaystayaal kusoo dhowaada caweyska rediyo wajaale oo toddobaadkiiba hal mar idinka dhegaysataan boggeena internetka ee ciwaankiisu yahay w w wajale news qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururka daryeerka maqaarka oo soo bandhigay saliid u fiican jidhka carruurta khubaro iftiimiyey inuu warwarku keeno hargab joogta ah aabbe ingiriis ah oo markii ugu horreysay carruurtiisa oo iskuulka ku keenay kaarewa maxay sababtu qodobadaasi kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caweyska wajaale iyo weliba dhinacii sugaanta oo aan ka maqnayn waa hagaag dhegaystayaal aan ku bilaabo dhinacii sugaanta sidii horeba aan idinku soo sheegay toddobaadkanna waxaa idinku maqli doontaan codkii cawaale aadan iyo weliba fadxiyo kabayare iyo heestii ku ogolaya dhegaysi wanaagsan
Mama isgaaro ani baratidoro wahay ku ekaane farxiyo ogolo
haddii aan intaa kaga soo laabanno fanaaniinta codka talboon ee cawaale aadan iyo weliba fadxiyo kabayare iyo heestoodii ku ogoliya aan hore ugu sii soconno qeybaha kale ee barnaamijkeenna caweyska wajale ururka daryeerka maqaarka oo soo bandhigay saliid u fiican jidhka caruurta ururka daryeerka maqaarka iyo daaweynta xasaasiyadaha ee dalka jarmarka ayaa dhowaan baadhitaano uu sameeyey kadib markii waalidiinta dunida talo lagu siiyey inay caruurtooda dhasha ay ugu dhaashiyaan saliidda dhirta laga soo miiro taasi oo ay sheegeen in ay daaweyn karto xasaasiyadaha islamarkaana u fiican tahay nafaqaynta iyo daryeelka maqaarka ilmaha xeeldheerayaasha daraasadan sameeyey waxa ay si gaar ah farta ugu fiiqeen in faa'iidada ay leedahay isticmaalka saliidda laga sameeyo geedka gobol dayaha oo ay sheegeen in uu ku jiro maadooyinka hoos ugu dhaadhaca maqaarka iyaga oo aan daboolin daloolada maqaarka kana dhiga mid siman sida xariirta midabka dabiiciga ah dhinaca kale waxa uu ururkan dhakhaatiirta ahi sheegay in ay fiican tahay in kiriimada ilmaha dhashay loo mariyaa in ay noqdaan kuwo aan cadar lahayn islamarkaana aanay ku jirin maadooyinka midabeynta iyo kuwa midabka ilaaliya ee inta badan lagu soo sameeyo kiriimada waxa ay sheegeen inay fiican tahay in si joogto ah ilmaha loogu dhaashiyo islamarkaana ay fiican tahay in hadba in yar la mariyo kadibna lagu duugo halka dadka qaar ka isticmaala ay xaddi badan oo kiriim ah ama saliid ah mar keliya jidhka ilmaha yar ku shubaan khubaro iftiimiyey in warwarku keeno hargab joogta ah cilmi baadhis caafimaad oo dhowaan lagu soo bandhigay ayaa lagu caddaynayaa in culayska maskaxeed ee loo yaqaan stresska uu sabab u noqon karo hargab joogto ah oo ku dhaca qofka nolol maalmeedkiisu warwar ku jiro khubarada caafimaadka ee cilmi baadhistan soo saartay ayaa waxa ay caddeeyeen in qofka marka uu wajaho xaalad stress ah in uu hoos u dhaco dareenka difaaca jidhkiisa hoos u dhacaasi oo sabab u noqda in jidhka qofku iska difaaci kari waayo fayraska keena hargabka cilmi baadhistan oo khubaro ka tirsan dalka maraykanku ay ku soo bandhigeen warsidaha b n a s ayaa intaasi kusii dartay in tijaabooyin kala duwan oo laga qaaday ilaa laba boqol iyo toddobaatan iyo lix qof oo caafimaad qaba oo lagu ogaaday in qofka istareeska qabo uu si fudud u qaado fayraska keena hargabka dhinaca kale cilmi baadhis caafimaad oo iyaguna ay samaysay dhowaan jaamacadda loo yaqaano yell university of school of medicine ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in dareen kale oo welwel leh kadib markii khubaradu isku keeneen warbixinno lagu soo ururiyey oo ilaa hal milyan afar boqol saddex iyo soddon qof oo bukaan ah taasi oo muujinaysa inay khatar kale oo la sheegay in rajada ay isticmaalka dhakhaatiirta ilkaha ee la soo saaro daamanka ama dhafoorada dadka ay keeni karto kansar ku dhaca qanjirada maskaxda waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeennii caweyska wajaale ugu dambayntiin aabba ingiriis ah oo markii cimiladu xumaatay caruurtiisa kaare iskuulka ku geeyey aabba ingiriis ah ayaa ka yaabiyey ardayda iyo macalimiinta dugsiga ay dhigtaan laba wiil oo uu dhalay kadib markii uu labadiisa inan isaga oo si kaare ama dabaabadda kuwa ciidamada ah oo iskuulka ku keenay sida gaadhi oo kale sidaas oo ay ku warantay jariiradda the global times ee dalka shiinaha ka soo baxda aabbahan oo lagu magacaabo nick waxa uu dadka la jaarka ahi ku ogaadeen inuu haysto ilaa dhowr iyo toban tiknikada taariikhiga ah ee ciidamada ingiriisku lahaan jireen kuwaasi oo goob maxfad ah ku ilaaliyo ahna hantida laba bilyan oo geniga lagu qiyaaso laakiin waxaa dadka ku cusub kadib markii uu soo qaaday labadiisa wiil ee alashi oo saddex iyo toban jir ah iyo dayni oo lix iyo toban jir ah dabaabad ka mid ah kuwii ciidamada ingiriisku isticmaali jireen wakhtiyadii hore ee taariikhiga ah guud ahaan barnaamijkeennii caweyska wajaalena intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaynaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna caweyska wajaale ee mid lamida intaan ku kulmi doono waxaa suukiin soo duway halkan idinka soo jeedinayay anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane tan iyo barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono waa dhammaan howlwadeennada shabakadda wararka ee wajaale nayuus oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo iyo weliba codkii macaanaa ee yurub maxamed cabdi yurub geeyo iyo heesteedii la magac baxday xujo
xantada intii haleesha intii xumahaa ku fogan waxaan uga jaray xidhiidhika xantada intii haleesha intii xumahaa ku fogan waxaan uga jaray xidhiidhika agtada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xiishaday xogtada maxaan waraystay agtada anoo anigu u xiisay intan dumarnimo xiishaday xogtada maxaan waraystay hadaad xarka kalay jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga inuu xilimaada dhexdeena mar kale mar kale caashiqu xorobo xujada timid baan ku diiday hadaad xarka kala jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga inuu xilimaada dhexdeena mar kale mar kale caashiqu xorobo xujada timid baan ku diiday
jacaylka haddaan xurmeeyo xanaansho haddaan xaq siiyo weliba xeerkiisa dhowro ereyadaasi waxay ka mid yihiin hees cusub oo la magac baxday xujo waa codkii yurub maxamed cabdi yurub genyo iyo laxankii daawud xanfar iyo ereyadii xasan dhuxul laab saalax iyo cabdiqaadir habane oo idinku dhaafaya dhegaysi wanaagsan
jacaylka haddaan xurmeeyo xanaansho haddaan xaq siiyo weliba xeerkiisa dhowro jacaylka haddaan xurmeeyo xanaansho haddaan xaq siiyo weliba xeerkiisa dhowro midkaan qalbigii qalbigii ku xidhay xiskayga midkaan ku suray midkaan ushayen jecladay qalbigii qalbigii ku xidhay iskayga midkaan ku suray midkaan kushayeen jecladay iyo caashaqa xaggiisa xusiyo u samaynintaalo rumaanbaytuu ka dhowro miyo xalu heli jacaylka xuskiisa intuu siyaartamiyo iyo caashaqa xaggiisa xusiyo u samaynintaalo inuu xilimaad dhexdeena markale markale caashiqu xuruubo xujada timidbaan ku diiday